nidaamka lacag bixinta ee somali payment switch s b s waxaa loogu talagalay in lagu sahlo dhaqdhaqaaqyada lacagaha moobaylada ee la dhex mariyo bangiyada soomaaliya kor u qaadista daahfurnaanta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee dalka oo dhan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa iftiimiyey doorka nidaamkan ee casriyeynta habusocodka lacag bixinta soomaaliya xaqiijinta hufnaanta bixinta mushaaraadka iyo kor u qaadista amniga adeegyada dhaqaalaha inay dalka u leeyihiin ra-iisul wasaaraha oo arrintan ka hadlayey shir lagu qabtay magaalada muqdisho oo lagu daahfuraya arrintan ayaa waxa uu yidhi
kan maanta ama qorshahan ama brogramkan aan maanta ee u taagannahay daafurkiisa ayaa keeni karta in ay waddankeenna markaan si fiican iyagoo dhisno horumar fiican aan ka gaadhno oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin oo aan helno financial inclusion waxa la yidhahdo waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii ilaah yidhaahdo waxaa kale oo adeegan aan maanta dahafurnay looga faa-iidi karaa aruurinta sida aada sheegteen dakhliga dowladda sida canshuuraha maadaama qof kasta uu fursad ama si fudud uu telefoonkiisa gacanta uga diri karo canshuurta ku waajibtay islamarkaana uu ku codsan karo adeega dowladda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa kale uu sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyo lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka
meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno meeshaan maanta joognana beri joogi mayno progress baa socda iyo horumar waa laga yaabaa sidii la rabay inaynaan tallaabada u qaadaynin oo aan si aada u hooseysa speed hoose ku soconno laakiin haddana inagama qaldana jihadaan u soconno iyo waxaan doonayno waana soconnaa waana gaaraynaa insha allah meeshaan u soconno sectorkan hadda maanta aan halkan u fadhino ean ku dahafuraynona asaga waa sector aan kaga horeynaba wadamada dariska aan kaga horeyno in badan oo ka mid a marka inta kale iyo sectarada kalena waxaan rajeynayaa inay ay soo gaadhaan oo aan aynu hore usoo dharaaqdo oo aan waxyaabaha insha allah inaga dhiman aan aan dhammaystirno
sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre nidaamka lacageed ee s b s waxa uu door muhiima ka ciyaari doonaa horumarinta ka mid noqoshada maaliyadda taageerada maalgashiga qeybaha kala duwan ee dalka iyo xaqiijinta amniga dhaqaalaha bulshada soomaaliyeed oo dhan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo nidaamkan la xidhiira dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka go-an inay kubciso hal abuurka iyo casriyeynta waaxda maaliyadda dalka si loo dhaqaajiyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho